asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habe wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacdhaadee dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir madaayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeecu laariyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqo wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha afraad ee abriil laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona waxaa si rasmi ah maanta xarunta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee villa hargeysa ugu bilowday diiwaangelinta iyo shasiinta musharaxiinta amaanraada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka koyo tobnaad ee dalka haddaba ilaa iyo iminka tirada rasmiga ah ee la siiyey ee shahaadada xildhibaanimo ayaan soo gudbi doonaa caawa barnaamijkiina wareega aad ku dhegeysan doontaan dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle ayaa ka hadlay xildhibaanada maanta qaatay shahaadada xildhibaanimo ee golaha shacabka baarlamaanka koyo tobnaad ee dalka wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashada shahaadada iyo musharaxiintii ama anraada ee xildhibaanadii laga reebay liiska ay guddiga shaaciyeen iyo xiisada taagan ayaan soo gubi doonaa xilli maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeellena ay arrimahaasi ay ku rimaadeen qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada hargeysa ee maamulka somalilan oo xalay dab khasaaro baaxad weynla dhaliyey halkaas uu ku helcay suuqa weyn ee magaaladaasi hargeysa ee wihaan loogu magacaabo haddaba dadka soomaaliyeed ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arrintaas ayadoona dowladaha markaas reer galbeedka ee somalilan markaa taageeran ah ay ka hadleen dhibaatada dadka soomaaliyeed ee reer hargeysa ee soo gaaray ee suuqa magaalada hargeysa markaa xalay u gubtay madaxweynaha maamulkaas waxa uu sheegay inuu hal milyan uu ugu deeqayo dadka markaa ganacsigooda uu burbaray sidoo kale waxaad maqli doontaan isla shacabka hargeysa waxa ay markaa garabeysanayaan ciidanka ku horan daminta dabkaas oo muddooyin ama markaa dhowr saacadood socda madaxweynaha soomaaliyana wuxuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi wuxuu kala hadlay khasaaraha dabkaas uu dhaliyay halka uu leegyahay qodobadeena kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan saaxiibayaal kororka qiimaha cuntada ah qodulduruuriga ah ayaa markaa laga dareemayaa degmada ballanballe ee gobolka galgaduud qodobadaas iyo wix soo koror ayaa caawa maqli doontaan saaxiibayaal usoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka wareegayaan gudagelinaa qodobo kala duwan raac barnaamijkaad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaan isku bilaabeynaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta fila hargeysa waxaa ka bilaabatay diiwaangelinta markaasi shaa- iyo shahaadaysiinta xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka oo markaa dhowaan doorashadooda ay ka dhacday gobolada dalka iyo gobolka banaadir waxaana musharaxiin ilaa iyo ammaan raadi xildhibaano gaaraya konton iyo afar xildhibaan markaa la siiyey shahaadada iyo markaa shahaadada xildhibaanimo ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya guud ahaan xildhibaanan labada aqal ee markaa maanta qaatay shahaadada xildhibaanimo waxaa lagu yiri waa konton iyo afar kuwaas oo kale ah cabdisalaan xaaji axmed liibaan oo markaasi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya yuusuf geelle ogaas maxamed cali cumar caanuug mustaf sheekh cali dhuxulu maxamed haaruun cabdulaahi maxamed cabdi xayir maarey cabdiraxmaan maxamed shiikh cabdinaasir xaaji shirwac maxamed cabdirasaaq cabdulaahi mucalim cabdirasaaq cumar maxamed maxamed cumar cali waa markaa maxamed cumar cimooy maxamed nuur abuukar cabdi axmed duxulo dhagdheer jawaahir maxamed axmed qaali axmed diiriye nuuriye aadan ciise muuse saciid jaamac axmed cabdi kooshin xirsi aadan rooble cabdi xasan cawaale qeybdihiid iyo xildhibaano kale oo markaas konton iyo afartaasi gaaraysa ayaa markaa maanta la siiyey shahaadada xildhibaannimo ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele ayaa ka hadlay xildhibaanada maanta qaatay shahaadada ee golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya isagoona faahfaahin ka bixiyey inta dhiman iyo sida markaa xildhibaanadan labada aqal iskugu jira maanta shahaadada qaatay
الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين إله ما مهد له إن ما أنت كين سوق كياني إن قوبتن شهادة بحنتا ما أنت وحن رب العالمين إن أم بحنو شهادو ينكي إن أغل كسري إيو قلاها شعبك إن قديدي صوب حي إن لبانا دي كصوب حي لبدا أغل وحان u bilownay inaan siino shahaadada si ay doorasho hawshii ay hore ugu socoto oo jadwalkii aanu diyaarinay aanu laga dhamayo golaha shacabka iyo aqalka sare guud ahaan ay xeroodaan si dalka iyo dadka dhibaatooyinka haysta ee looga gudbo oo dowlad loo doorto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay arrintaas aanu hamiga ku hayno oo aanu iminka u bilownay inaanu shahaadooyinka bixinno ay hirgasho dalkuna uu ka badbaado caqabadaha iyo dhibaatooyinka hadda lugaha haysta maanta waxaa aanu bixinay shahaadooyin kor u dhaafaya ilaa konton iyo wax ka badan oo isugu jira labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare welina way socotaa oo iminka waxaa khadka ayaa lagu soo jiraa oo waxaan malaynaynaa ilaa iyo siddeetan ama toddobaatan meelaha inta udhexaysa inay insha allah ilaa gabaldhac aanu bixinno waxaan rajaynaynaa xildhibaanada iyo sanatarada ama xubnaha aqalka sare oo aan weli soo xiroon ama ka maqan muqdishow inay soo galaanin si hawsha shahaado bixinta iyo dhaarta loogu gudbo kadibna ay ku xiroodaaniin aqalkoodii
qabii hore ee barnaamijka wareega aad degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan saaxiib yaal markaana magaalada hargeysa ee somalilan haddii aan aadno waxaa halay halkaasi ka kacay dab aad u xoogan oo gebi ahaanba baabi'iyey suuqa weyn ee magaaladaas hargeysa ee weehaan lagu magacaabo magaalada ayaana markaas dhanka suuqa markii loo eego oo markaa suuqa ugu weyn magaaladaasina dabkaas gebi ahaanba baabaashay waxaana markaa ka dhashay khasaaro aada u baaxad weyn oo markaas gebi ahaanba hantidii dadkii soomaaliyeed ee somalilan ku noolaana hantidii ay ku lahaayeen gebi ahaan burbur xoogan uu soo gaaray iyo markaa qaarkoodna ay sheegeen in ay lacag lacago fara badan halkaas ay ku waayeen haddaba gurmadka degdega ah ama markaa gaadiidka dabdamiska ah ayaa isku hoolay sidii dabka loo baktiijin lahaa ayagoo markaas dadaalo xoog la sameeyey sidii markaasi ay ugu hortegi lahaayeen in uu gebi ahaanba dabkaas uu kusii faafo xaafadaha magaalada hargeysa ee somalilan hase yeeshee waxa ay socday muddo afar labaatanka saaca lasoo dhaafay ugu dambeyn ay ku guulaysteen in markaas uu dabka markaa la baktiijo haddaba madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi oo goobta tegay warbaahinta kula hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha iyo asigoo dhan kala ballanqaaday in hal milyan oo ugu deeqayo dadka markaa ganacsigooda ay waxyeelada ay soo gaartay
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidaa la sheegay aad iyo aad baan uga tacsanaynayna dadkii lahaa hantidii xalay ku gudatay oo malaayiin doolara oo aynu garanayno wakhtiga ay ahayd oo safarkii rabayaadkiiyo ciidda ugu weynaa ilaahay ayay naga barwadaa inuu sidan yeelaa ka siiyo cadow khayr qala halkooda ilahay soogay waxaa kaloo ilaahay mahadiya ilaa dadna yeerina waxaa kaloo ilaahay mahadiya ilaa dhaawac weyni jirin siddeed iyo labaatan qof baa ku dhaawacmay sagaal baa dumara siddeed iyo labaatankaa sagaal iyo sagaal iyo toban baa ka baxay isbaanka sideed baa jiifa iyaduna dhaawac weyn ma aha gabadh weyna oo neefqabatooda mooyaane dadkaa dhaawacmay sagaal baa dumara inta kale waa rag ka ugu yarin waa koobiyo toban jir ka ugu weynna waa saddexoosdoon jir ka ugu weynna waa saddexoosdoon jir ka ugu yargana waa koobiyo toban jir waa dadkii gurmadka ahaa ee ugu badnaa haddii ku jirtay ee ama neefqabatoobay ama dadka filigkii soo gaaray hal qof baa bahal qariyay bahal hoose qariyay oo ahaa dhulkii soo gurmanayay oo dooxa soo marayay dhaawaceedna sidaasuu khafiifu yahay ilaahay baa lagu mahadiyaa maanta dadkii hadduu loo nool yahay adduunyada laqanayna maanta waa bishii ramadaan baynu filaynaa berinteena dhammaatay ilaahay khayrkeeda hay nasiibo nasiibadana ilaahay cawl khayr qaba hay naga siiyo ilaahay intii dhibato hay u naxariisto inta noola ilaahay hagu noo naxariisto markaa dhintaa dhammaanteen ilaahay waxaanu ka baryeennaa nasiibada inuu khayr noogu bedelo inuu abaaraha inaga jabiyo dhibaatada kale ee noo keenay dagaalada adduunka ka socda ee sixirbarra kale ee alaabta la kala waayay dhibaatadana ilaahay inaga khiyoon ilaahay ka baryeennaa waxaan aada iyo aad u bogaadinayaa dhammaan shacabka somalilan gumudka ay sameeyeen xalay gaar ahaan dadweynaha hargeysa ciidamada dhammaan dadka oo dhan waxaan si gaara usu amreynayaa howlaha nimanka leh oo xalay xoolahoodii iyo naftooda usoo tawducayo waan ciidaman nin walba meel joogo inahayn walada gaari kale laakiin nin walbaba sidaas keenay hadduu gaarigiisu gubanayo iyo hadduu sidaa tahay biyuhunbu soo qaadan karay markaa dhammaan dowlad ahaan inagoo isku duuban ayaa xalaalka looga taagnaa xaalay tahay waa habeenada la midoobo waa inaga muuqatay halkan waxale waxaan uga joognay gudoomiyaasha mucaaridka iyo nin walba soomaalida bayn lahay markay dhibaata dhacdana waa inoo saamar walba marka lagu daawaxistama maantana waxaynu goynaa gumudki intaa waxaynu dheer ilaahay waxaynu ka baryaa rabaantana inuu noo barakeeyo guddigaa la magacaabay ee sheekh hoggaaminayo iyo ciddii kan lagu soo dari doono waxay gelaysaa gurmad aada xukuumaddu waxay usoo geynaysaa iminka wan hal milyan oo doolar ayay saaka usoo geynaysaa gurmada silikaa u gasho wixii gurmada la qabanayo dhammaan wixii maalqabin wixii dumayna waxaa ka yeelaa hawda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha mujaarka nahay oo midnala soo hadlay iyo mid soo gurmaday dhammaantood inay soo tacsiyeeyey madaxweynayaashooda ma soo wahadeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan aad si gaara ugu sii mahadnaqaynaa kalinka shanaad oo waxay ahayeen gaadiid dabdamisa iyo xoog soo reexanay oo nagala qayb qabtay dadka gobollada dhulka dhowr hargeysa oo barwele iyo gabley iyo cudur iyo wujaale iyo intii soo gaadhayba iyo qaar dhawaan soo gaadhayba waa loo mahadnaqaya waa tii inaga dhexaysay waa tiinu somalilan geli jirnay sidii loo sheegay hargeysa waa dhisayna waan gursanaynaa iyadoo dhulka hoose oo saqafka hayn dhan dhisnay ka ka warwari maayo inuu dhisan markaan isoo tagno ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu dhibaatooyinkan abaaraha leh sicirbararkale dagaalada adduunkeena saameeyey inaga dulqaado waxaan isku ognahay mudnimo iyadoo lagu badnimo yaraaladaynu weli xusani karaayo iyadoo guddigaa aynu u dirran hawshaa kasoo kabashadeeda aynu aqbalno dowladda hoose iyo wasaaradda dhulka iyo arrimaha guud waxay furan yihiin inay qorshaha sameeyaan bacadaha iyo kuwa kale oo dhan ee ciriiriga ah waanu aragnay waa arrin intaasaa loogu filan amar baa lagu fulinayaa in badan baa lagii soo jeeda talaa la wadaago sidaa ha la yeelo dadku uga arkaan dhibaataa weyn hadda wixii dana wasaaradaha ku shaqaalay waa fulin waxaa doonayaa inay nala qaataan oonu dib ugaa inuu wadaabsano kuwa aan gudanin iyo kaa gudaba aad iyo aad bay mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
dhinaca kale ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa waxa uu markaas ka hadlay musiibadii uu markaa ka dhacday magaalada hargeysa ee somalilan dabkii khasaaraha badan dhaliyey ee suuqa weyn ee magaaladaasi ee wehaan uu markaa xalay ka kacay wuxuuna markaa uu u bariyey dadka soomaaliyeed in markaa loo gurmado dadkaasi walaalaha ee hantidooda ku beelay magaalada ama magaalada hargeysa ee somalilan halkaas uu xalay dab xoogleh uu qabsaday
ugu horeyn waxaan dhammaan muslimiinta adduunka iyo shacwinaha soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa curashada bisha barakaysan ee ramadaan oo aan leeyahay ilaahay kheyrkeeda ha ina siiyo farxad ku sooma nabad ku sooma gacmaha isqabsada istaageera mar labaadka waxaan rabaa inaan cabiro sida aan uga tiraanyeensanahay ugana murugeysanahay ugana xumahay musiibadii adduun ee ka dhacday suuqa weyn ee hargeysa suuqa waaheen oo inta aan garanayo koone ilaa koone uu dab isqabsaday hanti ballaadhani ku baaba'day habeenkii xalay ahaa ee hanti badani ku burburtay khasaare weyn uu soo gaadhay dadkii ganacsatada ahaa ama ganacsato waaweyn ha noqoto ama danyar ganacsatada yaryara ha noqoto eh oo halkaa hantidoodii kaga baaba'day waxaan leeyahay ilaahay cawilnaq ha siiyo ilaahay ha u boogadhayo ilaahay ha u soo celiyo oo ha u naqo hantidoodii ay muddada dheer dadka ganacsatadii oo ku dhow boqol sano ay ahaayeen dad ka ganacsada suuqa mar labaadka waxa aan soo jeedinayaa dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed in loo gurmado la isu gurmado waxna laga barto oo ay la diiwaan geliyo dadkii ay hantidaasi ka khasaareen si loo ogaado baaxadda uu leeyahay khasaaraha dhacay iyo intaa hantida burburtay ama baaba'day ay gaadhsiisan tahay gurmad iyo iskaashi wakhtigaa weliba rabadaanta ee lagu jiro iyo isgarab istaagna ilaahay idamkiisa dadka soomaaliyeed iyo ganacsataduba ay ku kacaan annaga wixii xaggayaga hadal iyo gurmad iyo haakulayn iyo soo jeedin ahba diyaar baanu u nahay waxaan soo jeedinayaa in gacmaha la isqabsado in wax laga barto suuqeenna iyo magaalooyinkeenna sida aynu u habeynayno laga barto in aynu xakameyn karno ka hortagba masiibadu waa dhacday qadaralaa dhacay imanka maxay u dhaceen lama odhan karo laakiin sideebaa hadda iyo kadib aan uga kaashanaa sideebaa hantidii burburtay aynu dadkeenna ugu gurman karnaa sideebaan gacmaha isu qabsan karnaa sideebaanu qorsho wax walba insha allahu aynu uga yeelan karnaa baa hadda inoo taalla waxaan leeyahay ilaahay amarkiis bay ku dhacday qadar weeye dhacay aynu u gurmano aynu iskaashano dadka reer hargeysa iyo ganacsatada guud ahaan iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo bulshaweynta soomaaliyeedbana ha la yska garab istaago gacmahana ha la ysqabsado waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi
yaa waaye anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharki maa ila warrama u haaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma adoo taajir aad aragtay maya dharka iidda anugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabo hiba istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baalla maad naqatay aniga haddaan ciidan lii gelin hiba istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan baledkan aanu joogniyo banaadir waa isla ife bal sheega cabdulow quruxdii loo baahnay iyo labiskii qarniganiyo waa bilicsan fashion bravo calayk braafa kuta mabada waad ii malaysa bilicsan fashion nuur baxa iyo iftiinkeed badana yaa intay kuhure asagaaba dhaldhalaal wehelaahe bilicsan fashion qurux bidhaantiyo tayo bahsana bilicsan fashion gabirti loo geliyaa ilaahow aan la cayuumin
beri inantii gashatee bilicsan qaadataa u ekaa boqorad weliba bannaanka taaldheh beri inanta la siiye isku taagta bilicsan u ekaa barfasoorad b h d wadatadheh inantii la bilaayee reerkeedu boqoraayaa bilicsan loo xiraa mugaasay bil nuuree u ekaataa warka sii badin mayno magagiisaxaad ku fale bilicsan fashion ma wax kalaad ku daree u baahnaa ubadkaagu aad iyo aad bilicsan fashion waa dharka gabdhaha ee sanadkan ciidda ugu quruxda badan waxaana uu ka kooban yahay saako xijaab boorso iyo ubaxa ifaye boqortooyada madaxa surato bilicsan fashion waxaad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga cadceed guruub ama waa wicista gaaban labaatan lixdan
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khadka telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi madaxweyne farmaajo ayaa khadka telefoonka kula xiriiray baa layidhi madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi oo ay ka wada hadleen khasaaraha hantideed ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa weehaan ee magaalada hargeysa ee somalilan madaxweynaha ayaa la wadaagay madaxweyne muuse bihi cabdi tiirnaayada iyo walaaciina ku aadan dhibaatada soo gaartay ganacsatada soomaaliyeed iyo magaalada hargeysa isagoo soo bandhigay sida ay ugu go-an tahay dowladda federaalk ee soomaaliya inay garab istaagto dadka ganacsada ee ku hanti beeray musiibada ganacsada hantidooda ku waayey musiibadan iyo guud ahaanba bulshada somalilan waxaan la garab taaganahay taageero iyo duco waxaana ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay si abaabulaan oo ay gacan u fidiyaan walaalahood ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxaya madaxtooyada filla soomaaliya qoraalka dhankaas waxaa ama waxaa lasii raaciyey dhinaca kale madaxweynaha muuse biixi ayaa ugu mahadceli baa layiri madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sida ay ugu go-an tahay garbisaaga ganacsada ku waayey hantidooda dabka xalay ka kacay suuqa hargeysa madaxweyne farmaajo ayaa alla ugu bariyey inuu hanti ka qayr badan ugu bedelo ganacsadii marka uu khasaaraha ka soo gaaray musiibadii xalay ka dhacday magaalada hargeysa ee maamulka somalilan gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal dhinaca kale haddii aanu eegno waxaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya markaas ay kala dhex dhigeen eelo walaalaha heshiis oo markaa ku dagaalamayay muddooyinkii lasoo dhaafay duulo in hoostaga deegaanka qalimow ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan ayaa markaas u guulaystay in ay heshiis ay kala dhex dhigaan beelahaasi oo dirarka ku dhex maraysa waxaana la sheegay in muhiim ay tahay markaa heshiiska ay qaataan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadda dadka deegaanka ayaa la soo dhoweeyey heshiiska ciidamada xoogga dalka ay kala dhex dhigeen dadkaasi walaalaha ah ee ku dagaalamayay maalmihii lasoo dhaafay deegaanka qalimow ee hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana dadkaas walaalaha ay isku haysteen arrimo la xiriira dhuldaaqsimeed hase yeeshee iminka lasoo wariyey in heshiis la dhex dhigay ama heshiis markaas dhinacyadu la kala dhex dhigay halkaasina ay ka siiyey ambaqaadaan sidaah ay ugu go'an tahay in ay midnimadooda ay ilaashadaan dhinaca kalena ciidamadan sugidda koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa hogollo waxa ay ku qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana howlgalkaas qorshaysan ee ka dhinaca al-shabaab ay ka sameeyeen ama saacadii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamadan abasugidda ayaa howlgalladan si gaara ugu fuliyey deegaanka ama deegaano ay ka mid yihiin duufgaduud shabeelow iyo abdurug buulo tuugeer iyo deegaano kale oo dhowr ah oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan howlgalka oo qaatay saacado dhowr ah ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo suldaanka koonfur galbeed waxaana markaas lagu soo qabtay saraakiil ka tirsan al-shabaab isagoo kan leh howlgalka lagu soo afjaray dad maxaabiis ahaa ama lagu soo furayba dad maxaabiis ugu xirnaa al-shabaab sida dariska ciidanka ay xaqiijeen saraakiisha ciidamada ayaa faray qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka goofgaduud shabeelow inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni darada ah ee dhibaatada xiliyada qaarkood loo geysto dadka shacabka dariska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada baydhabo howlgalka ayaana bilowday waa bilowga bisha barakeysan ee ramadaan oo ay sameeyeen ciidanka nabadsugidda ee lagu guuleystay in looga hortago waxay abaha markaasi ama falo kalidiga u ah amni darada deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya yahay saaxiibayaal waxaan ku laabanaa wararka la xiriira magaalada hargeysa ee somalilan halkaas oo khasaaraha hantideed ka dhashay dhulkii xalay ka kacay magaalada hargeysa suuqa ugu weyn ee weehaan lagu magacaabo oo sii kordhaya marmaran ka dambeysa inkastoo tirada rasmiga ah iyo khasaaraha baaxadale dhashay ee maamulka weli ay soo tirakoobin maadaama duminta ama dabka in la damiye ay qaatay muddo dhowr saacadooda ilaa iminkana lagu horan yahay sidii markaasi loo xaqiijin laha in gebi ahaanba lasoo afjiro howlgalka oo dhowr afraatan lisaa lasoo dhaafay markaa halkaa ka socdeen haddaba dhinaca kale shacabka ku nool magaalada hargeysa ayaa aragtidoo ka dhiibtay dabka halax ka kacay magaalada hargeysa ayagoo dhanka lagu baaqay in ciidamada gurmadka ee dudumiska la taageero gurmadna loo fidiyo islamarkaana lagu taageero hoosha ay wadaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray waryaheena axmed maxamuud oo
waxaan maanta la dareenahay shacabkayga somalilan masiibada ku dhacday waan dareemi karaa dhibtaas because of shalay toole halkan aan joogay toddobadii barhkii habeenimaan ka dhaqaaqay maantana waxay u egtay sidaad arkaysaan waxaan jecelahay dhammaan dadweynaha reer somalilan inay fadhiga ka kacaan oo qof kastaa dhaqaal ahaan waxa uu awoodi karo tadawacnimo inuu ku soo taro iminka waa rabadaan dadka askarti waxay u baahan yihin afurbay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin qof kastaa wuxuu awoodo ha imaado goobta ha ka qayb qaato waxaan inoo rajaynayaa guligi gobonnimo waanaynu ka soo kaban doonnaa insha allah markii aanu aragnay baahida loo qabo gargaar degdega waxaanu hawlgelinay dhammaan mutadawiciintii bisha cas gaar ahaan waxaanu hawlgelgelinay kuwii hargeysa oo ilaa iyo saaka ilaa xalay muxuu ahay saqdii dhexa joogay halkan oo ka shaqaynayey oo siinayey adeegyo kala duwan oo xagga gargaarka degdega ah Ee, siiba waxay si- si joogto ah ula daba taagnaayeen muxuu ahay siinta dawooyinka siinta biyaha siinta cuntooyinka iyo dhammaan loo fili karayo ka shaqaynaya muxuu ahay gargaarka degdega ah iyo samata bixinta anagu ilaa saaka waxaanu la caawinaynay ambaanu waxla qabanaynay ciidanka kaasoon cunto aan siinaynay marka waxaan dadka ugu gobaadin lahaa inay dadkooda waxla qabtaan oo ciddii aanay waxba ka gubanay dadkooda ka caawiyaan doorka aan ku leenahay markaasi ee ka qayb qaadashada bulshada soo mobilaiskareynoo soo abaabulno oo markaasi bulshada inteeda wax haysa ay balaataa ciidanka u soo gurmadaan maadaama ciidanku uu wakhti badan uu geliyey sidii amniga goobta loo sugi lahaa ciidamada kala duwan ee ammaanka ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka militariga ee kas gaadhka ama qolooyinka ilaalada xeebaha debdemiskii booliiskii araryudii iyo guud ahaan shacabka ee qiimaha leh ayaa si weyn uga qayb qaadinaya markaasi sidii dabkaas u demi lahaa dhowr iyo toban saacadood oo xidhiidh ah ayuu si toosa dabkaasi u socday Ee, markaa doorarka ugu muhiimsan aan kaga qayb qaadanayna ayaa ahayd in bulshada aan soo gaarsiino gaar ahaan ciidanka wixii awooddeeda in bulshada aan uga soo qaadno sidoo kale inaan wacyigelin aan ku samayno ee, waxa weeyaan guud ahaan ee, dadka bulshada goobta ku sugan maadaama ciidankii iyo bulshadii ay isfahmi laayihiin doorarkaasa markaas si weyn anaga qayb qaadan roblankan ma- iminka aanu kaga- kala qayb qaadanay ilaa xalay ilaa saaka een, waanu ku jirnay goobta waanu joognay wixii markaa baahi ee markaa jirta hadday tahay wacyigelo waanu kala kala qayb axmed maxamuud ool dalasan t v hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa raxme ibraahim axmed halkan waxaanu nimidnay saaka lixdii saaka lixdii sidaan saaka lixdii soo istaagnay baan u taagannahay ilaa xalay hurdo maanu seexanin sidii baanu u taagan
waa hagaag saaxiibyaal akhyaartan dhegeystaay guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadeeda daltan magaalada muqdisho halkaas uu ka ogyahay cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa farsamada ku jira anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud waa idinla soo xusanayey barnaamijkan kiisa haddaan ku kulmi doono akhyaartan dhegeystaay waxaa inaga xasuusin ah in barnaamijka uu ahaan doono muddo soddon daqiiqo ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan oo caawa ugu horeyso sidaad arkaysaan barnaamijkaba iminkaba aan soo gebagabeynay maadaama barnaamijyo kale ay ka dambeeyaan barnaamijka tartan aqooneedka degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolada dalka ayaana inoo bilaaban doono hadduu eebba raalli ka noqon insha allah habeen dambe saacadda markay tahay afarta habeennimo markaa afar saac oo buura barnaamijkana sidaas ayuu ahaan doonaa ilaa iyo bisha barkeysan ee ramadaan inta ay ka dhammaanaysana muddo soddonkaasi daqiiqo ah ayaana wararka ugu dambeeyey idinla wadaagi doonaa insha allah hadduu eebba raalli ka noqdo waa cabdinaasir maxamed maxamuud oo idinla nabadgelyo